haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaana soo jeedinaya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegeystayaal toddobaadkan waxaa fashil ku dhammaaday shirkii ay lahaayeen madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalk soomaaliya ee la doonayey in heshiis laga gaaro arrimaha doorashooyinka dalka soomaaliya isla mar ahaantaasina lagu dardargeliyo heshiiskii doorashooyinka ee toddobiyo tobankii sebtembar ay dhinacyadu dalka soomaaliya ku gaareen wasiirka warfaafinta soomaaliya cismaan abuukar dube ayaa ku eedeeyay maamulada jubbaland iyo puntland inay ishortaageen in wadahadalada ay hor u socdaan hase yeeshee madaxweynaha puntland siciid cabdilaahi deni uu waraysi siiyey v o eda ayaa sheegay in la yaab ay ku noqotay hadalka wasiirka warfaafinta soomaaliya isla mar ahaantaasina ay rajeynayeen in wadahadalada dib isugu soo laabto muddadii hadda dhowrka beri ahayd oo wadahadalladu ay socdeen waxaa ugu muhiimsanaa oo laga hadlayay sidii shir loo dhan yahay loo qaban lahaa oo dadka soomaaliyeed u horseeda doorasho loo dhan yahay waxaa laysku khilaafsanaa ajandaha shirka iyo hanaanka shirka u soconayo siduu noqonayo waxaa nasiib darro ah in wadahadalkii oo socda uu kusoo gabagaboobay in madaxdii madaxweynihii jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed uu diiday ajandayaashii loo arkayey in ay suuragal ku tahay inay qabsoonto doorasho lagu kalsoonaan karo oo dadka oo dhanna u siman oo ka qayb geli karaan arrinta ajandaha ayaa laysku mari waayey maalmihii horena saasay ahayd laakiin markaan soo kala tegayna waxaan kusoo kala tagnay bal inaan wakti kala qaadano oo dib loo fakero ama latashi ciddii u baahan weliba isagu uu codsaday inuu latashi soo samaynayo markaan xaafadihii nimid oo aan filayna inuu latashi aadayo oo wadahadalladu sii socon doonaanna waxaan aragnay statementii iyo hadal diyaarsanaa oo horey laga sii daayay marka annagu tuunkaas waa qabnay laakiin in dadka soomaaliyeed ay maanta sidaas u ogaadaan waxay runtii ay u baahnayd inay in la wada ogaado marka mas-uuliyadda wixii markaas ka dhacay madaxweynaha cidna lama wadaagto kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha puntland siciid cabdillahi deni oo toddobaadkan waraysi siiyey v o eda dhinaca kale war-saxaafadeed ay soo saareen beesha caalamka ayaa waxa ay sheegeen in ay dhinacyada wadahadallada ku leh magaalada muqdisho in ay si deg deg ah wadahadallada dib ugu laabtaan oo ay ka maradheliyaan heshiiskii toddobiyo tobankii sebtembar ee doorashooyinka dalka soomaaliya biliiska soomaaliya ayaa war-saxaafadooda toddobaadkan soo saara waxa uu ku sheegay inay gacanta kusoo dhigeen rag lagu eedeynayo inay ka dambeeyeen dil loo geystay laba caruura oo da-doodu ay toban sano ka hooseyso kuwaas oo si arixan darraa magaalada baydhabo loogu dilay toddobaadkan labadan caruur ayaa isla dhashay oo wiilii gabar ahaa ayaa iyagoo gowracan waxaa la sheegay in lasoo dhigay xaafad ka mid a magaalada baydhaba haweys cabdulaahi oo dhalay labada caruur ee la dilay ayaa warbaahinta la hadlay waxaana uu sheegay in falkan uu ahaa fal abaabulan loona baahan yahay in si wadajir ah looga hortago way muujeenay in ilaahay weli qadari raallo keenna mawaalay ilaahay isu oomi isuna waa naagsade qaabka isu ka nagsadawna isumini kala taladaw qaabka ini laka nagsada leenka tala galigeliyo la abuuraya sadahayti maylana qadaa'un wa qadar weel ilaahay xukumay qadariyo unuuna maylana radiina billaahi rabban wa bilislaami diinan ilaahay mahadiisku dambe uma hadiyay dhammaan dadkii noo kula qiib qaadaday ciyaalkii yaryaraayey dhigoowsho kafaniyowsho katukadowsho duugowsho iyo walkastaba ambaaha reer baydhow dembiyada noocan waa dembiyada oo adduunyada inkasaas organized crime organized crimekana may ambaahanyiin marka laku horseedo galambir eh lakuka horseedo ambaahanyiin intii hadda ka hor ka dhimatay waaba ka dhimadan wali dhiman sidii liin badbaadi lahay ilaahay badbaadii kore
kaasi waxa uu ahaa dhibane aweys cabdulaahi oo laba caruura uu dhalay toddobaadkan lagu dilay magaalada baydhaba ee xarunta gobolka ba-ay maxkamadda sare ee dalka kenya ayaa joojisay qorshe dowladda kenya ay ku dooneysay inay ku xirto xeryaha qaxootiga dalka kenya kadib markii muddo afar iyo toban cisho ay u qabatay in hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee u n h c r ay la timaado qorshe lagu xiray xeryahaasi oo dadka ku dhaqan xeryahaas oo soomaali aada u fara badanna ay ka mid yihiin ay dalalkooda dib ugu laabtaan maxkamadda ayaa sheegtay in muddo soddon cishaa ay dib u hakisay qorshahaasi waxaana u n h c r ay la timid qorshooyin ku aadan sida laga yeelayo qaxootiga halkaasi ku dhaqan waxaana ka mid ah in dibudejin loo sameeyo qaar ka mid a qaxootiga aan dalalkooda ku laaban karaynin in qaxootiga aan lagu qasmin in wadankooda ay ku laabtaan iyo in sidoo kale kaarar aqoonsi qaran la siiyo qaxootiga ku dhaqan dalkaasi kenya qaarkeed haddaba cabdirasaaq maxamed waa garyaqaan wadanka kenya ku dhaqan islamar ahaantaasna arrintan si dhow la socday ayaa toddobaadkan v o eda sharaxaad ka siiyey go-aanka maxkamadda sare waxa uu ka dhigan yahay maxkamadda keeska way dhegaysatay waxayna amartay in eedeeshanaasha ee dowladda kenya yacni in iyo ay imaadaan maxkamadda oo keeskaa la dhegaysta intaa ka hor waxaa la istaajiyey maxkamadda istaajis in dadka aan la rari karin maxkamadda waxaa laga fili karaa in horta waxaa loo baahan yahay wasiirka fred matiang in maxkamadda uu soo oo la keeno laakiin asaga ma imaan doono waxaa imaan doonaa attorney generalka yacni waa ninka sare ee principalka u jooga dowladda kenya yani lawyer lawyer bay leedahay lawyerka waddanka dhan u jooga kenya waxaa lagu magacaabaa attorney general marka wasaaradda attorney generalkan waxaa ka shaqeeya ilaa iyo boqolaal qof oo lawyerin marka lawyerinta lawyerin ka mid ayaa dowladda kenya u doodi doonaa u imaan doonaa maxkamadda kaasi waxa uu ah cabdirasaaq maxamed oo agryaqaan si weyn ula socday arrimaha qaxootiga ay dowladda kenya ku doonaysa inay dib ugu celiso waddamadooda guud ahaana dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan kusoo gabagabeynaya tan kulan dambe nabadgelyo
mahadsanid jamaal axmed cismaan oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka